Beertumuu Dale ee Gooffadhinge Biyo oo ka taala magaalada Beledweynahan ha ku goosadeen biyo milaskajari biyogasoo saameyn jeysado kor haddii sii dhaafan meeliyo hadda rogan goobtinki horeelan kusuubi guddi si oon kuwar qaban waqtiyada biyaha goosadayanga taason haddikii kasurunga walibana guddiga gacanta ka hay Beertumuu Dale dadka reer Beledweynanka baaqena inay biyo isku hiraan walaalayaal waxaa jiro meeshii beertii reer mugdaale inay biyo ka soo goosteen biyahaas soo goostana ay u baahan yihiin gacmagooda jir ay wax ku gooyaan marka biyahaas waa soo goosteen waxayna rabaan hadda waa la qaban karaa wakhti la qaban karay hadda joogaan waxaan codsanaynaa in meeshaas muslimiinta beledka joogto inayna dadkaas masaakiinta oon xilligan wakhtiga hadda lagu jira aan barakici karin inay maaragtay laga qabto dadka madaxda iyo dadka aqoon-yahanada iyo dadka waxgala oo beledka jooga oo hantilayaasha waxaa la rabaa meeshaan inay xoogga saaraan marka intaasaan codsanaynaa annagu
shanti waa taa hadda la cabaynaa mayarka laga soo qaaday shanti boqol oo ka soo qaadna bisha casna waa la soo wadaa run markaan sheegno ilahay ka baqayno kunkaa jawaan shaqaalahaasu lacagay rabaan mana u hayno annagana waa daallayn labaatan maalmoodaan meeshaan ka shaqaynayna laba maadaan marka soo jeedinaynaa ummadda heer beledweyne laba maadaan soo jeedinaynaa biyahaan inay iska qabtaan haddaysan iska qaban karin inay ka digtoonaadaan oo ilmahooda iyo carruurtooda ka ilaashadaan meeshaan waa meeshii looga barakacay sannadii dhoweed oo biyaha looga guuray in loo gurmado ummaddaas heer beledweyne oo bari joogtaa u soo gurmato oo layska xidho iyo nin walba ilmihiisa inuu u foojignaado oo biyaha iska foojignaado labadaasaan u jeedinaynaa marka wakhti waxaan ku jirnaa qofka bini'aadanka uusan bixi karin oo xilli aan roob aan hayna lagu jiraa meeshaanna biyihii magaalada beledweyne barakacshay sanadkii dhowaay hal meeloo kale kama baxeen webiga ayada basay ka baxeen hal saacoo habeennimay baxeen waago intaan beryihinna magaalada dhan waa ileen meesha awooddoodii intaasi horta ay legtahay waxaa la rabaa marka ummaddii wax ka qaban karto islaama annaga laba isbuucaan taagannaha hadda habeen iyo maalin aan kor taagannaha ummadda islaama wax ka qaban karto ummadday dhibaataynaydaa inay u soo diyaargarowdo meeshaan ayaa la dhayalsanin dadka ganacsatada dadka muslimiinta waxaan rabnaa haddii ilaa yidhahda meeshaas inay gacan ka geystaan oo meesha magaalada beledweyne laga xidho haddaan laga xidhin xilli jiilaala la joogaa dadka waa dad tabaalaysan waa dad mataqaanaa haddii ilaa yidhahda musiiba ku absatay waa dad mataqaanaa hadda haddii ilaa yidhahda mataqaanaa wax gargaar ragga dhugtaagan aysan jirin saacadda hadday barakacaane bannaanka tagaan waxay ku sugan yihiin waa dareemi kartiin kii la yidhi oo yidhi biyaha jeegaysiin waxuu yahay sokortaan risaysan birri wuxuu rabaa inuu baabuur boqol doolar siiyo uu yidhaha ceel jaallagee waxaan idiin sheegaynaa marka dadkan waa isdhegatireen waa isdhegatireen biyahaan ha iska ceshaano haddayna iska celi karin biyahayna dan ka lahayna beledka ha ka guuraano yayna annagana dhihin waana loo qariyey qaris ma leh waxaan idiin sheegaynaa marka yaana warka la beensanin dad maataha beledweyne ku jiro dad waayeelaha ku jiro dad odayaalaha ku jiro dad ciroolaha ku jiro dad cuuryaamaha ku jiro walaalayaalow biyihii waa kuwaana meelin beerta muudaale iyo horey biyoy ha ku goosadeen saameyn eedan weyn anjeysadii guud ahaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan